doonti waxaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaynu ku eegaynaa walwalka laga qabo in uu mar kale dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka iyadoo jadwalkii dhowaan ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka uu mar kale la kulmaya caqabada hor leh sida tabashooyinka xubnaha siyaasiyiinta gobolada waqooyi ugu jira dowladda oo doorashada qaadacay iyo xiisada weli ka aloolsan arinta hiiraan iyo shabeellada dhexe inkastoo guddiga hirgelinta doorashooyinka uu dhowaan sheegay in maamul goboleedyada ay usoo gudbiyeen xubnaha aqalka sare u matalayay hase ahaatee maamul goboleedyada la sheegay in dib loogu celiyey kadib markii ayan soo buuxin saamiga dumarka marka laga reebo maamulka koonfur galbeed waxaa lagu wadaa in uu dhaco shir ay mar kale isugu imaanayaan madaxda madasha qaranka maxaase laga fili karaa shirkaas inay kasoo baxaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo marti inoogu ah xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan sahre cumar maalin oo ka mid ah ururka ay ka talinta haweenka soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka tirsan dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waxaan ku horeynayaa sanyare guddiga doorashooyinka war-saxaafadeed bay soo saareen waxay ku sheegeen in ergooyinkii tiradii la rabay aanay soo gaarin ilaa lix kun loo soo gudbiyey waxaana meesha ka cad afar iyo tobankii kun kala bar xitaa inaysan taa gaarsiisnayn wakhtigii dheeriga lagu daray hadda wuu idlaaday arrintii aqalka sare iyo tii xubnaha waqooyi iyo muranka hirshabeelle marka laysku geeyo siday wax ku socdaan bismillahi raxmaan raxiim sahre iyo diini iyo zaynab abukar waa idi salaame iyo dhegeystayaasha dhammaantoodba aniga waxaan u arkaa weli ninbaa waxaa la yidhi bakhayl ahaa reer nin kusoo hoyday marka ninkii bakhaylkaa neef buu soo saarayoo weli ima ahan bay niiqaanu ahaaye orlaqal neefkii weli ima aha aniga weli inta madashu tunka ku sidato oo hadba shir u dhiman yahay in sida la rabo waxu qabsoomayaan uma arko dhileeg taatiig badan baa jira oo kolley ay madaxdu waddo sababa bayna ka leeyihiin sababaha ay ka leeyihiin haddaan raaciyo kelimadayda laba sababbaa ugu weyn oo kolley ay kaleeyihin nimanka hadda musharaxiinta oo xilka haya sabab waxa weeye inay sameeyaan inay dibudhac ku sameeyaan doorashada oo dadka iyaga la tartamaya ay nuxur beeraan oo daalaan oo ninku markuu loo binbilaabay sanadka bilowgiisa ilaa haddana uu kusii jiro waa dhiigbax badan baa ku socday dhiigbaxaas waxay ka leeyihiin inay iyagu gacantooda wax kusoo haraan midda labaad waxaa kaloo jira lixdii biloodoo lasoo dhaafay ama shantii biloodoo lasoo dhaafay aan idhaahdo ayaana bil ugu darine iyo labada biloodoo soo socotaba sidaan umalaynayno hal mushaara oo laga baxshiy ma jiro aksnada dowladda oo dowladdu ay bixisay halkaas waxaa ka muuqda bajetkii dowladda oo ahaa laba boqol iyo siddeetan milyan kala barki inuu dhumay uuna ku dhumayo gacanta dadka xilka haya xilligan iyadana waxaan u aragnaa halkaas inay tahay ay ka socoto labada arrimood dibudhaca keenaya sababta loo socon labadaas sababoo tahay maxuu yahay tuunkaa tilmaamay dabcan tuunkaa tilmaamaya waxa weeye maalin walba madashu waxbaa ka soo baxa feegaar bay noqotay madashu waxbaa soo baxa waxbaa laga noqdaa waxbaa lala yimaada shii hor laa dhacay hadda mid baa loo ballansanaa in maanta la yimaada ee waxaan ognahay jamac xataa lasu iman mayo madal kale markay sii jirto bisha bartankeeda sii jirto ergooyinkii tobanka bisha la rabeyna aan lahayn ilaa hadda aqalkii saro shanta bisha la raban ilaa hadda aan lahayn oo dib loo celiyey iyadoo dhan waxaan u jeednaa qoladan dowlad goboleedyadu inay ragaadinta qayb ka yihiin masaalixdooda marka anigu khaaska iyagu ay kaleeyihiin ma aqaan kuwan waa kuwan xilkaayo waa gara waa cadda laakiin iyaga ma garanaya sababta waxay tahay dib baan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa diini maxamed diini hadnaankay wax ku socdaan sidee baad u aragta bismillahi raxmaan raxiim saynab waa mahadsan tahay saaxiibadayda dooda igala qaybgalaya xildhibaanka iyo sahra waa mahadsan yihiin dadka mustamiiciin kiraamkana ayagana waa mahad celinaya dadkana dhegeysanaya insha allahu tacaala markii hore waxaan u haysanay inay tahay wadatashi laakiin hadda waxay qaadatay doorkii baarlamaanka iyo constitutionka ayay qaadatay waana iska caddahay sababtoo go-aano aan xitaa hadda stuurka waafaqsanayna lagu gaaraa hadda qaabka waxay u socdaan yani qaladkaas wuxuu sababay hay-adihii implementationka ama fulinta loogu talagalay inay fuliyaan markasta inay u xayirnaadaan go-aanada madasha go-aanadii madasha iyadoon wax go-aanay ka soo bixin hay-adihii fulintu inta is arkaan ayagu waqti go-aan oo xayiman ma dhihi karaan shaqadaas ha lagu qabto waxaa laleeyahay madashii waxaasaan ku heshiinay haddii aan rabno inaan heshiiqo kala fulinana waa in madasha lagu soo noqda marka horta madashu waxay keentay caqabad siyaasi ah iyo caqabad sharci ah iyo caqabad maamul saddexdaasba way keentay annagu hadda in ay ku dhiiradaan waqtigii dastuurka ogolaa in dowladda lagu bedelo inaan waxba lagu bedelinoo dowladii kursigeeda iska fadhiso marka haddaad taas aragto yacni inaad ka fakirtaaba in macnaha waktigii loogu talagalay ama skajwalkii lagu shaqaynayay mandatekii dowladda la jebiyey oo dowladdu hadda kursiga waxay ku fadhisaa sidaan sharciga waafaqsanayn constitutionka waafaqsanayn waxay afartii sano loogu talagalay gudaheeda in lagu qabto marka inay shaqo- jadwal shaqo oo oo maaragtay eh, shir- lagu doorashada lagu qabanayo inay dib u dhigaan oo ma- laba jeer iyo saddex jeer iyo afar jeer shan jeer ay dhacdo wax waxa hadda la bixiysan kara mahanisa ila tahay aad baa umaadsantin saare cumar maalin waad dhegaysata aragtida diine iyo sanyare maxaa kaaga baxay ma la qabtaa mise fikir midka aan ahayn ayaad adigu rumaysaa bismillahi raxmaan raxiim aniga lama qabo walaalahay waxaa wanaagsan waxa horta in runta laga sheego aniga waxaan ka mid ahay dugsiga isagoo aan ahay guddiga dugsiga wax ka qoray federaalka ee habka uu qoran yahana waa isla og waxaa soo hartay afar sano xildhibaanka markuu baarlamaan ku jiray oo xukuumaddana ku jirtay oo isaga xukumo oo la- la- la- la doodi lahay inay afar sano markay gaartay ku dhalowdahay ay soo jeediso in aan la qaban karin qof iyo cod sida ballanti ahayd oo kumeel gaarka looga baxay heerkaas markay soo gaarto xukuumadda iyo golaha shacabka ay caddeeyeen oo internationalka loo gudbiyey waxaa la gaaray in wax kale la qabto maxaa la qabanahaa la yidhi Bush- bulshada rayidka ah oo diini ka mid yahay lagama tegin diinsu shees magaciisa oo ku socday markaas ama shuuca ku socday waxaana la siiyey shan xubnood oo qiimo leh waa ka qayb galnay waxaa lasoo bandhigay nooc cad wax loo qaadan karo in forbayt lagu qaato in deegaan lagu qaato in laysku daro in si kale loo sameeyo waa la fadhinaa baarlamaanku waa fadhiyaa xukuumaddu waa fadhidaa bulshada rayidka waa fadhidaa waa loo wada dhan yahay markaas waxaan ka soo saarnay halkaas in doorasho la sameeyo laguna sameeyo deegaan iyo four point five oo isku dhaf ah wixii waa wada socdeen barnaamijka qodob warqadda ugu horeysa waxaa kasoo baxday nasii wanaag maadaama annaga aan joognay ana guddigan oo mar aan madax u ahaa in boqolkii soddon haweenka aan ka sharciyeyn halkaas sidii garowe one iyo garowe two oo kale ayna noogu dhicin wax la isla wada ogyahay baarlamaankuna uu taagan yahay bulshadayda kaala taaganta madaxweynena uu fadhiyo international communitiga ay fadhiyaan ah in arrintaas laga dhiga haweenka boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon leeskama qaato waxaa loo qaataa waa door waxaa ku xigtay marka halkaas la gaaray in buuq badan ka dhacay baarlamaankii layska qabsaday meeshaan madaxweynaha wuxuu wakiil ka yahay dastuurka wuxuu wakiil ka yahay dalka wuxuu wakiil ka yahay dad- dadka wuxuu soo saaray qodob eh, sharci ah soddon iyo sideed oo dhaqan galay sharcigaasna waxaa lagu soo sameeyey soddon iyo sideed waxa uu dhaqan galay may uu dhaqan galay wuxuu ku soo saaray in la qaato doorasho dadban doorashadii dambadeed waxay ahayd yaa ka qayb galaya annaga haweenka badi waxay ku doodaan oo walaalahay ah todobada qofood oo ummadasha a kuma jirno markooda hore iyaan isu sharaxin madaxweyne maamul goboleed hadday isu sharxi lahaayeen waa ka qayb noqon lahay markooda ha- iyagaan doonan kursiga prime ministerka markooda hore kursiga xasan sheekh maxamed ah- maxamuud madaxweynaha oo kale iyagaan dooranen marka positionkiiba haddaadan lahayn inaad qayb gasho lahayn bulshada rayidka ah aniga iyo diinoo kala duwanay sida universal ahayd heshiis siyaasadeeda loo baahan yahay heshiiska siyaasadda marka loo baahan yahayna waxaa nuxurkiisa oo hoose leh dadka siyaasadda ka mas-uulka ah annaga bulshareydaan nahay dadkaan wakiilkan nahay dowladaan wakiilkan nahay oona jeclan in lagu tunto siday marka wax hadda maraayaan, hadda meesha ay maraayeen marka waxay ahayd qorshahaas dadweynahana inuu raaco waxaa la soo saaray laba guddi aa la sameeyey guddi doorasho dadban oo feed la yidhaahdo iyo guddi doorasho dadban oo seed la yidhaahdo shaqay kala leeyihiin maadaama doorashadan aynan ahayn sidii tii laba iyo tobanka oo hal oday keliya uuna saxiixaynin oo kow iyo konton qofood saxiixayso in ay meelo kala duwanna ka dhacdo steedyada dhisan inay ka dhacdo kuwa aan weli dhisnayna waa loo fikeraa waa loo habeynaa arrintaas marka aniga markaan tahay- tayn u dhaadhaco haweenka ah waxaa laysku raacay markii dambeetood wixii annaga nala siinaya haween ahaan annaga inaan ku tartamo arrintaas waxaa dhacday hadda markii la fee- oo la arkay sida loo waxeeyey qolada keliya oo shariif xasan oo anaga la amaaano koonfur galbeed aasax ku timid waxay keeneen laba xubin oo laba gabdhood ku tartamayso iyo hal xubin oo gabdho weyn ku tartamayso oo taasna ay feer tahay haddaan helno gabadha heshana waa okay hadday hadday heli weysana oo ninka helana anaga labadeena xubnood sideedda xubnood waxaan ku yeelan lahayn laba iyo bar barkii dhinacaasu laga jiraa ama waa nasoo raaci karaa waa la waxay karaa micnuhu waxaad tiri koonfur galbeed keliya baa buuxisa shuruudihii dulka haa aad buuxisay inta kale maamul goboleedyada inta kale may buuxinin Mhm.
waxay sameeyeen laba rubo rag iyo dumaraa laysku qoray gabar iyo nina laysku qoray waxaasoo dhan waxay soo jiraan guddiga dastuurka guddiga doorashooyinka waxaa ku jira t- ee, ee, ee, qodobada lagu- oo loo bandhi ay ku shaqaynayaan inay ilaaliyaan qoontada haweenka waa celiyiin ilaa iyo haddana wax waadaxa laga baxayo qasle wiilkiisa aad baa mahadsan jazaar waan kugu soo laaban doonaa heshiisyadii horey u soo baxay dhammaantood ayaa dhiirigelinayay in la hubiyo kootadii hore loo siiyey boqolkiiba soddon haweenka waana tan sababtay in la dhaho beeshii saddex kursi leh mid ka mid ah waa in dumar u tartamtaa ee meesha hadda kama muuqata taa inta badan liisaskii lasoo gudbiyey maxaa isbedelka ugu wacan bay kula tahay sanyare horta aniga aragtideeda shaksiga haddaa weydiisto xaaladda siyaasadda oo dumarka waxa majmacu culamaa ka qabaan baan ka qabaa haddaan qaarkeed ka soo noqdo extreamkan ka haro oo la yidhahdo dumarka see la yeelaan aniga waxaan ogolahay dumarku inay tartamaan hadday boqolka konton helayaan iyo hadday boqolka toddobaatan helayaanba bulshaday ka mid yihiin qiimaha bulshadu leedaho raggu leeyahay mid lamidana waa leeyihiin waxaa soo haray madasha waxeeda waxaa ka weyn dastuurka qaranka dastuurka qaranka oo kumeelgaarka ah kuma qorna koota qaybeed oo dumar madasha lafteedana waxa ay iyadu ay ay ka shaqaysay lama sharciyeyn oo baarlamaanka lama marsiin waa waxaas maalinba wax ku darsamayaan oo shirkii la rabay dowladdii la rabay inay dhisanto august hadda marayso in laga fakera ma january bay dhici doontaa mise waa kasii gadaal dhacaysa aniga marka waxaan qabaa dumarku tixgelintooda waa leeyihiin oo in la ilaaliyo in ay ay ay soo baxaan oo gabdhaha la keenayo la qorayo ragga lala qorayo ay noqdaan gabdho ragga la jaalisi garan kara u dhigma way ku jiraan puntland hadda gabdhaha la keenay oo hadda ragga la tartamaya gabdho ragga ka culus baa ku jira oo aan aaminsanahay qaarkood afar haddii la inay ka guulaysanayaan galmudug sidoo kale gabdhaha tartamaya gabdho ragga ay la tartamayaan khatar ku jira ku jira aniga waxaan qabaa gabdhuhu marka gabar miisaan la la keeno oo ninka u dhiganta xagga maaragtay yani challenge-ga siyaasadeed ama aqoonta u dhiganta inay ninka cod ka qaadi karto oo ka yeelan karto laakiin faquuqan gaarka ah oo la wado oo boqolkii soddon iyo waxaa loo xiraya gabadha gabdhaha lala tartansiiyo iyo nuxurdil bay dumarka ku tahay waxaan kaloo waayahan kaba fakaraa anaad u arkaa waxaad moodaaba sida gabdhaha activitiga markaad la sheekaysato ay xaaladdu marayso soomaaliya maalinba marxalad marxaladeeda dagaal maalin meel bay soo maraysay mid qabiil iyo mid diineed iyo hadda midii rag iyo dumarku inay bilaaban doontaan u malaynaya sida gabdhuhu hadda ay ay u fakarayaan markaad fiiriso marka waa mushkilad hor loo dadka lagu soo dhex tuuray arrintani maxaa isbedelka keena bay kula tahay diini
horta marka hore marka aad rabto wax inaad mujtamacaas aqbashayso waa inaad horta sifo sharciga usoo marto sifada sharciga waxaa qaadan kara dastuurka iyo baarlamaanka sharci dejinta waxaa loo wakiishay oo nidaamka dowlad wanaagga ama dimuqraadiyada inta badan loo wakiishaa baarlamaanka baarlamaankii go-aan ay gaareen oo ay baarlamaanku ayagu sharciyeeyeen oo jideeyeenna ma hayno qodob dastuurka ku qoran oo dastuurka laga soo xiganayana ma hayno oo dastuurka la raacayo gabdhaha soomaaliyeed anigu shakhsiyan ma qabo waxay kaga duwan yihiin ragga marka laga hadlaayo xuquuq inta qofka ninka ragga ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin laakiin marka la fiiriyo dowladaha hadda runtii aada u difaaca maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska ma jirto wadan yacni meel aman go-aan siyaasi ah oo boqolkiiba soddon dumarka hala siiyo ama go-aan dastuurkooda ku qoran oo boqolkiiba soddon hala siiyo horta wadamada dimuqraadiya looga dasho kuma jirto marka horta madashu go-aankaas ay gaarayso waxay ahayd marka hore inay baarlamaanka soo marsiiso baarlamaanku ka doodo baarlamaanku jidayo sharci ka dhig mar waxa la fulinaya go-aankan waa go-aan siyaasiya maahane go-aan sharciga oo la fulinaya maaha annagu marka waxaa noo daran bulshareed ahaan waxaan ka fakeraynaa wixii qaldama oo maanta qaldama wixii cashar ahoo laga baran karo inaan bulshada usii sheegno dadka siyaasiyiinta oo dalka gacanta taladood gacanta ku hayaan usii sheegno oon dhahno maalin kasta hadday suurtagal noqoto waxaan baarlamaankiina lasoo marsiin dastuurkiina aan ku qorayn niman siyaasiyiin inta qol isku soo xiraan inay go-aan kusoo gaaraan haddana la yidhaha la fuliyo waxay noqonaysaa waddankaanu inuusan lahayn nidaam iyo system oo ku shaqeeya annagu taasa hadda culayska ugu badan aan saaraynaa ma saarayno yani gabdhahaanu hadda cidna dembi kama gelin oo annagu hadda ma dhahayno dee gabdhaha xuquuqdooda lagu tunta marnaba ma dhahayno laakiin waxaan ka fiirinaynaa maamul wanaagga wax kasta oo ummadda loo jidaynayo waa inay ama dastuurka ku qoran yihiin ama inay baarlamaanka soo maraan wax aan soo marino shaqo kuma laha karto waa mahadsan tahay haddiiba tartan la gelayo oo aanay jirin tira ee si gaar ah loo siiyey haweenka marka ee qoraalka laga soo tago dad badan ayaa qaba inay adkaan doonto in dumarka ay helaan kootada oo wuxu ay hadda isku dhex darsan yihiin bal arintaasi siday kula muuqataa zahro aniga waxay ila tahay horta waxawaaye qofka hadduu xoog waal yahay arinta haweenka ani waxaan daba socdaa waqti badan arinta walaalahay hadda ay ka dhawaajiyeen midna wuxuu ku hadal qabsaday wadaadihii midna wuxuu ku hadal qabsaday inta adduunka inta soomaaliya joogna waa dowlad muslim ah waa soomaali waa dad walaalo ah waxaa dhacday dagaallo badanaa dhaceen waxtarkii haweenka na waa la arkay ninkii gabar qabay iyo ninkii muxuu ahay gabar hooyadiis ay tahay intuu soo maray iyagan waa isdiilayeen xabada isu sideed waxa kala badbaadiyey oo ilmaha hayay oo banaanka aaday oo howl kasta qabtay waxay ahay gabdhaha bulshada rayidka oo walaalkay ka hadlay waxaa u badan oo dhisay oo culeyskooda tiirkooda dhexe ahay gabdhahay ahaayeen haddana waxa waaye annaga ismaba faquuqi jirinba waxaan la yaabana hadda diini waxa uu noo faquuqaayo isagoo bulshada rayidka ah annagoo isku dhex jirna aniga isaga soshaasna isku jirnaa arkay arrinta horta shaxdaan rabaa inaan kuu sheego meeshaan konton iyo afar kursi waaye aqalka sare haddii nala siiya annaga inta aan leenahay waa lix iyo toban kursi waxaa soo hartay laba boqol toddobaatan shantana siddeetan iyo saddexan ku yeelanaynaa kongareeska dhanna saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal boqola waxaa soo hartay sanyada shala hadduu isku ahaa senatar iyo xildhibaan hadduu isku ahaa in la kala qaado oo laba xubnood laga dhigo oo laba aqal laga dhigo muxuu u diidaa waxaa kaloo soo hartay raba walaale inaan u sheego inaan isku jirin arrinta qaybta oo hadda aday ka dhawaajisay oo saddexda qabiil saddexda qabiil saddex qorsheedina ku xee ah xisaabtas xataa waa qaldan tahay waxay ku qaldan tahay waxay tahay aqalka sare gabdhaha laga rabana waa gaar oo intooda tiraha laga rabaa aqalka hoose sidoo kale labada dhinacba labada dhinac waa laga rabaa waa inay ka muuqdaan saas markii loo dheexdo laga arkaa waxaa soo hartay magaalo dalalka dhibkaasi ku dhacday oo ka baxeen oo baarlamaankooda boqolkii konton ka badan yahay ruwanda kamid ah ninkii maxamed egebeendhegeeda ceelkaygu rid weli ogyihiin marka waxaan jeclaan lahaa diinta islaamka na annaga waxaynoo ogosho waa ogolnaa dastuurkan ay ku noqnoqonayaan walaalahay dastuurka waxaa jirta kow baarlamaankaa jebiyey wuxuu ku jebiyey suu ahaa inay u raacaan ahayd oo reed inay soo saaraan ahayd xukuumadda intala xisaabtamaan in afartaan saan la gaaro halkaas golaha shacbiga dadka weyn ma jiraan iyagaa hawshame ah hawshoodii markay walaalaha ay ka soo bixi waayeen waxaa adduunka lagu maqlaa heshiis siyaasadeed arrintan waa heshiis siyaasadeed madasha oo loo gudbaayo caqabada hadda jirto markbood waa la gaari waa xisbiyada iyagaa ansixin waayeen iyagaa sameyn waayeen marka in loo fariisto oo laga tashado oo loo gudbiyo ayagaa horseeda waan kugu soo laaban doonaa zahro sayar oo dhegaysanaysaan zahra cumar maali waxay leedahay caqabada bilowgiiba waxaa lahaa baarlamaanka soomaaliya oo isagu horseeda inay madal abuurmato oo maxay ahayd heshiisyo siyaasadeed la gaaro maxaa taa kaga jawaabaysa arinta ka hadashay oo sahro ah dastuurka iyaga inuu meel maro ama xilligiisi gaara waayeyda baarlamaanku eedeeda male guddigii ugu horreeyo baarlamaanku dhiso iyo xeerkii ugu horreeyo baarlamaanku sameeyo wuxuu ahaa guddiga dastuurka oo madaxa bannaan iyo xeerkii guddiga dastuurka lagu dhisi lahaa guddigii baarlamaankuna waa dhisnaa waa la socotaa guddigii markuu hal sano jiray gabadhii guddoomiyaha kaadiga iska casishay iyada oo sheegtay inaan guddigaasi wax shaqaa oo uu qaban karo ayan jirin mid caalami ah iyo mid dowladda aba meel kale laga baraarisgareeyay annaga wuxuu nagu aadanaa waxa wey inaan dastuurka xeerkiisana samayno guddigana meel marino talada aan kulena waa guddiga iyo dastuurkuna wuuba taagnaa waa shaqaynay waxa weeye marka arrintan gabdhahan oo ay zahra ku laabatay arrinta gabdhuhu iyadoo aan cidiba soddon iyo boqolkiiba soddon iyo shan siin ama boqolkiiba soddon siin ayaa weligeed gabdhuhu siyaasadda ka dhex muuqdeen oo ku jireen gabdhuhu gabadha macnaha leh dowladnimada hadda kuwa cabdiweli gaas soo urusho lixdaa uu keenana lix gabdhood oo macno leh oo soo bixi kara wey cabdikariim kuu keenay baarlamaanka gabar ku jirta iyo gabdhaad garanay sidoo kaleeto oo maxaan ku idhahdaa luul maxaa sheekh cusmaaniya waa ciriir bay ku hayaan raggoodii aniga waxaan aaminsanahay gabdhaha faquuqidda tani waa qayb howl meel kale ka socoto oo la rabo ummaddii soomaaliyeed oo iswadadkeedii rag iyo dumarba isku guri ahaayeen in la kala jaro colaad horoo nala abuurayo gabdhaha waxaan aaminsanahay in meesha shan marka la keeno shan gabdhood la keeno la tartan siiyo shanta gabdhood hadday soo baxaan ahla wasahlan mudanayaal ay noo noqdaan aad baa umahadsanta waxaan ognahay in arinta ugu weyn aysan hogaamiyayaashan weli si rasmi ah intii shirarka madasha yeelanayeen aanan ugu heshinin ay ka mid tahay arinta hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo tabashooyinka somalilan oo xubnaha dowladda ugu jira ay doorashadii qaadaceen rajo intee la eg ayaa laga qabi karaa in iyada oo weli caqabadahaasi taagan yihiin wakhtiga doorashada loo asteeya ay ku dhacdo waxaan siinayaa diini maxamed diini
saynab su-aashaas aad weydiisay waa kaaga mahad celinayaa runtii waxaan aaminsanahay su-aal meesha ku jirta inay tahay laakiin hal kelmadaan ka hormarsanayaa horta anigu diine maxamed diine ahaan magaca bulshada rayidka markaan ku hadlaayo ra'yi shaksi kuma hadlayo maadaama aanan ra'yi shaksi ku hadlayna suurtagal maaha inaan idhaahdo dumarka xuquuqdooda hala duudsiyo marka marnaba hadalkii ujeedkaygu saas ma ahayn anigu waxaan ka hadlayo wax kasta oo lagu heshiiyo oo siyaasiyiintu ku heshiiyaan waa in sharciga lasoo marsiiyo dowlad wanaagga saasay ku jirtaa marka doodaydoo dhinac kalaan ka hadlaya maa dhinac dumarka iyo xuquuqda midnaba ma taaban midda ku saabsan somaliland iyo iyo maaragtay hiiraan iyo shabeelle anigu waxaan aaminsanahay arrinka somalilan ku saabsan ka haysata in aan markii hore la dhihin war ha laga qafifiyo forty one iyo fifty one waa isla meeshii laakiin waxaa la rabay in la yidhaahdo ha laga dhaafo nambarka maadaama duruufo khaasa ay iyagu ku jiraan taa waa dhici weyse waxaa haddana mar labaad culays kaloo ku dhacay wuxuu noqday in la yidhaahdo logistikadii dadkii in la keeno maalan xildhibaankii kursigiisu dadkii dooran lahaa aanay joogin yacni magaalada muqdisho in dadkii sidii loogu keeni lahaa falankeeda la qabto ma dhicin ayadana in logistikada laga kaalmeeyo marka waxaa la isugu daray nambarkii oo electoralka ahoon markii hore laga qafifin iyo markii dambe inaan logistikadii la siin waxaa haddana mar labaa saddexaad loogu sii daray in yacni xitaa kuraastoodii la farageliyo oo qayb ka mida sida maamulada kale ay kuraastay lahaayeen cidna lagama faragelin laakiin in ayaga laftigooda kuraasta laga qaadan la yidhaahdo oo qaab ay isrixrix siyaasadeed ay gasho markaan waxaan dhihi karaa arrinka arrinka waxaan ku talin lahayn arrinka somalilan in la siiyo taxadar iyo fiiro gaara dadka culaysa haysta waxaa dhici karta hal xildhibaan dadkiisii oo dhan inay magaalada muqdisho joogaan kursigaas dadkii dooran laha inay joogaan hal xildhibaanna aysan u joogin hal qof oo doorta marka in la yidhaahdo lojistikadiina ma lagaa caawinayo dadkaa saad ku keensan lahayd dadka ku dooran lahaa hala keeno inaan laga caawin iyo in haddana shuruuddan lagu xiro waxaan u aragnaa inaysan feer ahayn marka waxaan leenahay dadka maamulka gacanta ku haya oo arrimahan khaasatan guddiga doorashooyinka waxaan usoo jeedinaynaa arrinkaas in tixgelin gaara la siiyo midda hiiraan iyo shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada dhexe runtii waxaan ka cabsanaynaa inay xitaa amniga saameyn ku yeelato amniga inay saameyn ku yeelataa dhici karta qaabka lagu wado caalamkuna uu ka hadlay oo dowladaha waaweyn waa sheegeen inaysan arrinkaas sida loo wado aysan ku qanacsanayn aqalka sare inta badan waa lasoo gudbiyay inkastoo qaarkood dib loo celiya hadda sida la sheegayo waxaa socoto gudbintii arinta ergada iyadoo caqabadahana ay taagan yihiin dumarkiina aad weli qaylinaysaan oo saamigaadan u muuqdeen weli meesha ka maqan yahay ma u aragtaan inay horseedi kara caqabad horta wixii la isku ogyahay haddii la qoro ama lagu heshi lagu heshiiyo la fuliyo waa suuragelaysa ergada waxaada boqol ku soddon haweenkaa la siiya marka aniga haddaan doorashadii u badanahay inaan wax doorto aniga oon ragga ka badanahay maxay iigu diidayaan inaan markii haddeer lasoo koobay oo koob iyo konton laga dhigo hal xaba oo dagaal la siiyey inta kale aniga la siiyey inaan sirnaan konton iyo konton shan dumar ah walaalahaygaana koowka waa maqlaysaa waxaa meesha waa ku qoran tahay guddiga doorashooyinkuna waa kula xisaabtamaynaa tan waa xisaabtan hadda waa ku faraxsannahay inay celsheen warqadihii wixii ka imaan doona waa loo wada joogaa horta haweenka wax loo siiya waxay tahay waxaa jirto walaalkay dastuurka waa haystaa walaalkay kaloo haystaa qodobada xuquuqaha aadanaha waxay dhaheen dadka hooseeyo si kor loo soo gaarsiiyo waa in loo sameeyo ama dadka laga tirada badan yahay ama dhalinyarada ama adoo qofkaa leeya qofka waxayda ka dhiman yihiin waa in lagu soo gaarsiiyaa si oo discrimination discrimination hawaa xuquuq oo ah positive ah in loo kordhiyo wixii arrimaha siyaasadda waa aan si fiican loo fahmin hadda waa arkay wuxuu dastuur kuma qoran haweenka qodob principal aha ku qoran principal qodob waxa waye mabaadiida horoo dastuur ku dhisan yahay waaye hal xaba kama bedeli karaan aniga waxaan diidana waa hal arrin dumarka xaqooda inta la raadsaa la yidhaahda in haweenow haween ma tahay gabar biibita iska gadanaysa gacanta lasoo qabsado aniga taasaan ogolayn laakiin aniga waxaan ogolahay dumarka siyaasadda ka shaqayn kara la garanayo aqoonta leh inay miiska yimaadaan dadka ku tartama dadku cawaan ma ah nin iyo naag gabar markay tartamaan waxaa dhici karta inay gabadha ra'yi ahaan qaataan dumarku inay sidii sahra sheegtayba intii burburku dhacay bulshada soomaaliyeed waxaa idhahdaa aniga laba qolaa badbaadisay waxaa badbaadiyey haween oo caruurtii ku haray markii raggii ama dhintay ama cararay iyo iyo wadaad la dabagalay isaguna inuu cilmihii waxbaro oo dugsi ka daba sameeyey labadaa qolaa wax oran karaa dadkii
dhan baa wada cararayo meel ma u wada socdaan dumarka aniga waxaan rabaa abaabulkan gaarka ah oo inta la goobo halkan ka dhacday hadda sanadkii hore 2012 markii la dooranayay ee qolaa waxaa la yiri gabar keena saddex minood bay lahayd deesa ay eegeen gabadhii joogtay nin jooga isku jilib noqdeen gabadhii joogto soo shaqeynayso baarlamaan ku jirtay intuu ninkii joogay xarga xargeeyba waxaa laga keenay North America gabar iska fadhido gurigeedii fadhido waxa leeyahay sabax baarlamaan baad galaysaa wax baar sax kul baarlamaan lama yiraahdo waa baarlamaanka lagu bedelayay ninkii dhinta wiilkiisa caruur oo meesha wala oranay caruurtii aan mushaarka u sii qaataan hal istii wiil lagu bedelo waxaan siyaasad la dalil badbaasa laga shaqeeyo aniga waxaan rabaa dumarku iyagoo dadka la siman dadkooda macnaha leh oo dadku arkayaan ay ay ay tartamayaan tartanka in la soo gasho hadii kulligood dumar bar 270 ku dumar noqdaana aan sabca wada aan la shaqeyno intaan diin u gudbin waxaan waxaanayaa zahar walaalkii arrinta uu sheegay waa sax haweenka tartamaayo iyo ragga tartamaayo isku waxay ku tartamaan kriteerio waa la sheegay wax laga rabo waayo arnimo secondary school iyo qof sidee qof anshax iyo maamuus leedahay marka ka horeysa ama cidda idin tartamaysay marka annaga waxaa noo tartamaa dhan waa laogyahay iyaga haddee sanadka hore qoftii raba inta qaateen aanay ku soo celin marka iyaga waxay xaq u lahaayeen qofka aan shuruudahaas buuxinin sir wuxuu isaga ku dheeri rabaa inuu anaga maanta lagu wuxuu leeyahay isbarbaryac badan baa jiro dumarka intaa laftooda kama warhayaan buu leeyahay shuruudaha lagu qaadanayo xildhibaanada shuruudaha lagu qaadanayo haye waxaan ka hadlay shuruud kama hadlin gabadh shuruudda way buuxin kartaaba laakiin si gabadh siyaasiyada oo meeshii joogta looga saaro booskii oo la yiraahdo ninkan halkan fadhiya isagoo waa xildhibaan sii joogay gabar kale ha loo raadsho gabar siyaasad saa u dhisan oo oo gabadhii la baadi goobay in gabar lala raadsho meeshii ah waxay keenaysaa nuxur darro siyaasadeed iyo mas-uuliyad xumo dhankan haweenka dooda labada dhinacna waad arkaysaa diini ma wax qaldanaa in nidaam ama tiraacyo mas dumarkan loo sheegan oo heshiisi un wixii ay kusoo baxeen mise waxay ahayd markii horeba in wax laisku raacsan yaho cad meesha oon tartan la gelin dumarka madashu inay go-aan noocaas oo kala qaadato waxaan aaminsanahay inay tahay go-aan go-aan ka baxsan aan waafaqsanayn dastuurkii iyo dowlad wanaaggii midna aan waafaqsanayn anigu dooda maba ka hadlinba dumarka waxaa la siiya aan la siin marnaba kama hadlin taa dacwo kama qabo laakiin waxaan dacwo ka qabnaa go'aamada ay madashu gaarayso inay yihiin go'aamo khayr sharci ah oo aan marnaba u khidmaynin ama aan u adeegayn waxa la yidhaahdo dowlad wanaag waxaan qiyaasaynaa bulshareed ahaan inay suurtagal tahay mar kale inay dib u dhacdo qabsoomidda doorashada madaxweynaha ama ama tan aqalka hadayba dib u dhacday waxay saameyn ku yeelanaysaa midda baarlamaanka baarlamaanka haday dib u dhacdana waxay saameyn ku yeelanaysaa midda madaxweynaha marka annaga waxaan qabnaa suurtagalnimada inay xitaa bil kale ay dib u dhacdo haddaanayba laba noqon laakiin taas muhiim ah waxa muhiima oo annaga hadda bulshareed ahaan aan aada u danaynayna waxa waaye si nabad ah si nabad ah in xukunka lagu kala wareego oo ay mar uun suurto gasho iyadoon dib loo laaban in hore loo socdo marka annagu taasaan aad culays ka saarayna haye zahra walwalka adima ku muuqda waa ii muuqda laakiin walaalkay waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo yaa keenay oday kaligiisii wax saxiixin bulshada reedkaa keenta annagoo sosheestan waxaan cesuna aqoon-yahano badan markay soo qoreen waa la doodnay qofta dadka keena horta hore dad badan waxaa doortaano annaga ahayd marka arrintan horta dib u dhaca keenaysa waxay tahay waxaa lagu xakamayn karaa guddiga doorashooyinka oo wixii loo loo idmaday ku shaqeeyaan nimankan madasha ahna wixii ay qoreen inaanay ka noqono qofka markuu inta wax qoro saxiixo waxaa raba inuu ku taagnaado saxiixaas hadda shariif xasan maahane nimankan kaleeto soorada ah oo wixii ay qoreen ay saxiixeen oo saxiixoodii maanta ku yaallo haddana soo fulin waayeen meesha u socdaan ma aqaan aniga ma rab inaan mar walba qof weeraro markaadushidmaan la weetaan weerar haddana waa weerara waxaan ku weeraraa inuu isagay saciid isku soo qoraan meel dhinacan oo warqadda ka saxiixa soo madashi ah ma fiicno waxaa hadda muuqata in xiisado siyaasadeed ay jiraan xogaha hoose aan helayno waxay sheegayaan in shirka uu dhowaan dhici doono uu ka duwan yahay shirarkii hore oo dhinacyada ka qaybgalaya ay aada u kala irdhaysan yihiin maxaa laga fili karaa shirkan waxaan siinayaa cabdiladiif muuse nuur sanyare laba ciladood baa madashu yeelata ciladu waxa weeye internationalkay ka baqaan waxa ay sheegayaan wax qalbigooda ku jira ma aha maalin kasta kumanakeyday soo saarayaan waxay qanciyaan makerkit iyo wixii ka shisheeya nimanka waa kala tageen waxbay iska garan waayeen maxaanku ira doorashadii dib bay u dhacday u dhigeen midna bay ka fakeraan in qoladaasi qanciyaan oo waxaan qalbigooda ku jirin bay horta sheegaan soo qoraan marka koobaad waa marka labaad waxa soconaya madashu daacad kama aha masaalix khaas ah ku jirta qofkuna wax ma hagaajin kara inta isagu masaalix khaas leeyahay labada arimood dartood madashaas maalinta la bilaabay iyo maanta waxa ay ka shaqeynayeen wax khayr kuma jirin wax saxina kama soo baxaan shacabkana been baa loo sheegaya madashu waxba kama soo bixi doon wax alla wixii ka soo baxana wax saxa maaha sababtu waxa weeye uma diyaarsan inay wax hagaajiyaan masaalix khaasaa ku dhex jirta kulligoodna waa yeesheen kuwa fadhiyaan xilkii doonaya in xilka xilku soo noqdaan bay rabaan oo taadkooda waa si xilku iman lahayn xildhibaan hebel meesha ka saar xildhibaan hebelkeen hiblaayo iyo qor shaqaalahayga xildhibaan ka dhig islaanta xaafadeeda joogta xildhibaan ka dhig taasi kuwa ku mashquulsan yihiin kuwan madashoo kaleeto oo dowlad goboleedyaduna masaalixo kaloo khaasa baa jira oo la sheegi doono oo kol ummaduna arki doonta xanjirtana ah waxaa la rabaa madashu inay wax wareejiso tiraahda annaga maanta laga bilaabo wax gacantayada noo yaalaa ma jiraan guddiga ku wareejisa hawsha isaga dhex baxdo guddigu waxay sheegi karaan marka waxay oran karaan annagu haddaan eegnay sidaa iyo sidaa eegnay sidaa iyo sidaa eegnay waxba noo qabsoomi waaye saan iyo saana xal u aragnay bay oran lahayn mugta laakiin madashu iyagoo ognayeen xal hayn iyagoo ognayeen heshiis hayn iyagoo ognayeen yaynaan kala tegayaa leen oo nimanku way heshiin waayeen maalin walba qodobada soo baxa markaad akhridi waxaad arkaysaa labaa soddon qodob bay soo saareen hal qodob aan nuxurlo kuma jiro been bay meesha la fadhiyaan marka waxaan qalbigooda ku jirma ummadda u sheegaa hayadiini maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan shirarkan anagu horta shakhsiyan ma qabo inuu ka duwanaanayo kuwii hore su-aashan qabna bulshareed ahaanna waxa waaye horta ma dhici doonaa su-aal ahaa taagan oo maadaama dee nin walba oo maamul goboleeda meeshiisii ay doorasho ka socoto oo yacni kambayn xoog badan oo meeshii uu ka imaan lahaa ka jirto su-aasha hadda aan qabna waxaa kamid horta shirku ma dhici doona doorka guddiga runtii caqabado technical haysta yacni guddiga caqabado technical haysta maalan ma jirto dowladii madaxweynihii awoodda waa laga qaaday ra-iisul wasaarihii iyo kabaniiskiisa awoodda waa laga qaaday baarlamaankii waa laga qaaday waa in madashaasu marka ay isu timaado sababtoo ah ayagaan israbinoo si kale isugu imaan kari waa in nimanka cadaanka oo reer galbeedka ay ag fadhiyaan si kale kuma wada hadlayan nimankaa kale xildhibaanka waa ku raacsana runtii cid kale ay ka baqaan ma jirto sida kaliyo isugu imaan karaan waa in dadkaa shisheeyaha ay la joogaan laakiin haddii dowladdu broblemkii saaka la yimaada oo soo wajaha guddiga doorashada leeyahay wasiirkii qaabilsanaa oo go-aan inta ka gaaro ay dikreeta soo baxday ku shaqayn lay fulilay nimankan shaqada u fududaan leh laakiin waxay noqotay subject to maaragtay madasha waxa ay go-aan ka soo gaaray in la sugo marka maamulkii dhayli shaqayn lahaa oo isbedelka iyo go'aamada qaraaraadka laga qaadan lahaa cid qaadan kartaa ma jirto madaxweyne ma qaadan karo ra-iisul wasaare iyo kabinetkiisu ma qaadan karaan baarlamaan ma qaadan karo waa in madasha la sugaa waxaan madashaas ka soo bixin madashu waxay qaadatay roolkii dowladnimada soomaaliyeed oo dhan in la wareegtay marka taa marka taa laftigeedu waxay noqotay caqabad waxay caqabad ku tahay guddiga doorashada inaanay mar walba sugaan go'aanka madasha taasoo caqabad ay ku noqoto technically waa waxan gabagabada doodan isla soo gaarna marka zahra rajo intee la igbaad ka leedahay in waqtigii loo qabto doorashada ku qabsanto tan eelihin waa shay waalahay dib u dhac ilaa December gaari xataa haday gaarto wax un baa loo xalismay taliyaal wuxuu dhahaa waqtiga wuxuu ninka dadka saaxiibkiisa waa qofku mada el tempo la minku new york de womo waxaa laga wadaa waqti adiga markaad haysato haddaan ti alla ku imaanoodan imanin intaas waxaa ku xali kartaa marka xataa hadday dib u dhacdo oo bil kale dib u dhacdo kolley waa in la gaaraa maqaam siyaasadeed oo wax ku socon karaan ah kaasaan anagana haween haddaan haddan noo ah oo deganaashaha iyo xabadda aan dhacaynin oon dhexdooda ka doodi karno qallaas anaga waxa nooma ah marka madasha iyo guddiyaashooda iyo waxooda waxaan jecelnahay hawshaan inay sii wadaan aan in hirgasho oo si fiican loo sameeya aad baa ugu mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalka barnaamijka waa mahadsantahay sayna
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana intaa haynoo joogo waxaa barnaamijka nagala qayb galay xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan sahre cumar maalin oo ka mid ah ururka ay ka talinta haweenka soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka tirsan intaynu ku kulmi doonno doodaan mid lamidna nabadgelyo